صلي وسلم وبارك صلي وسلم وبارك munaasibadaasi lagu maamuusayay xuska mawliidka nebigeena maxamed salaalaahu calayhi wasalam oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa si wada jir ah uga soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore axmed yuusuf yaasiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan saraakiil sarsare oo ka socotay ciidamada qaranka somalilan iyo xubno ka mid ahaa culimmada dalka sheekh cabdiraxmaan aw faarax oo ka mid ah culimmada waaweyn ee wadanka iyo sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxamed weli oo ka tirsanaa gudidii soo qabanqaabaysay xuska maamuuska mawliidkeena nebiga salaalaahu calayhi wasalam ayaa si qoto dheer uga waramay ahmiyadda ay bulshadeena muslimka ah uu ka mudan yahay weynaynta xabiibkeena maxamed waxaana hadalladii culimmadaasi ka mid ahaa maanta nebigii ma hor joogno waxaynu ku muujin karaynaa isku imaatinka aynu leenahay nebi allow adiga awgaa baanu isugu nebi allow adiga awgaa ayaanu isugu adigaannu kugu salliyaynaa samaa'ilkaagii akhlaaqdaadii baannu ka sheekaynaynaa kalgacalkaagii baa isku kaayo keenay maalintuu ilaahay nicmadaha ugu weynna siiyey baannu ilaahay ugu mahadnaqaynaa kulan kaloo kale waxaa lagu tilmaamaa min shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamkaynu ku tilmaamayna xaqiiqa ahaan waayo rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam ilaah baa ka yeelay afdalo khalqiigu fadliga badnaa waxaana leenahay cid kasta oo ku faraxdaa kulanka rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay soo gelayaan shafaacada rasuulka sala allahu calayh wasalam cid kasta oo kulankaasi madmadow gelitaana runtii waxay soo gelayaan iyaga laftoodu shafaacada madmadow bay ka geli doontaa biidni illaahi baari geestiganna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle ayaa si waafi ah sharaxaad uga bixiyey siday lagama maarmaanka u tahay inaynu maamuusno weynaynana nebigeenna maxamed salaalaahu calayhi wasalam oo ahaa nuur dunida iftiimiyey nabiga muxameda salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh waa yahay salligiisana waa layna far in allaha malaa'ikatu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima salligu waa camalka keliya ilaahay naftiisa ka bilaabay salaad buu ina faro waan tukadaayo tukadayna ma odhan waan soomaayo soomayna ma odhan xaj baan tegaayo tegayna ma odhan acmaashaa kaloo dhan innagu ilaahayna faray amaa salawaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha wa malaa'ik qadiiman waxadi weligii iyo yacni ilaahay wuu ku salliyaya idinkuna ku salliyaya malaa'igtiisuba sidaasuu salliga nebigu maqbuul ku noqday uu marduudba ku yeelan waayo markaa mawliidkii muxuu ka kooban yahay salli nebi oo la akhriyo farxad lagu farxo weynayn la weyneeyo tacdiim iyo taxriim loo muujiyo intaasiba haddeerta sow qur'aankii kuma hayno in laynagu faray inaynu ku sallino inaynu ku farxan inaynu weynayno haahe intaa qur-aankii baynu ku hayno dhankiisana madaxweyne ku-xigeenkii hore axmed yuusuf yaasiin ayaa si gaara farta ugu fiiqay inay maanta dunida muslimka oo idil laga weyneen rasuulkeenna maxamed mawliidkiisa meel aanu eedaan ka baxayn oon ugu xusayn nebiyullaahi maxamed shuruf meel aan la tukanayn oo taxiyaadka tahashudka aan lagu soo lagu qirayn mashruf ama jeclo ma jeclaanin waad ku qasban tahay haddaad eedaanto iyo haddaad tukataba inaanay inaasadaadu ansaxayn ilaa aad nebiga ku sallido taasi waa mid
بسم الله الرحمن الرحيم صلي وسلم وبارك صلي وسلم وبارك صلي وسلم وبارك على الحبيب حسين